asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu subax wanaagsan aroorey suuban dhammaantiinna meel walba aad joogtaan gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan ee muqdishaawiyiinta ah ilahay mahaddiisa waxaa iskale annagoo wada shaqayn la samaynayno wasaaradda amniga iyo hay-adaha ee qusayso oo wasiirka nala joogo wasiir maxamed awkar islaam ducaale oo nala joogo iyo guddoomiyaha degmada asagana mahadsan oo hawshan kaalin weyn lafirkiis ka qaatay maanta wuxuu ilahay noo suurtageliyey in aan wada shaqaynteen annaga naga dhexayso gudaheeda kadib inaan ummadda soomaaliyeed culayska haysta ka qaadno oo waddadii shaqaalaha ilaa iyo oo tagta albaraka oo ka bilaabata maka almukarama in waddadaas maanta aan furno oo ummadda culayskii saarnaa ay ka degto waddadaas dadku waa u furan yihiin waana isticmaali karaan waxaan ugu talagalnay dadka culayska haysta inaan culays ka yareenno waa laga yaaba maanta shaqada inta ay socoto in culays u yara yimaa inta shaqada ka dhammaanayso laakiin wixii maanta ka dambeeya waddadan oo shaqada markay ku dhammaato waa furan tahay ummaddana waa isticmaali karaan waxaan shacabka soomaaliyeed dadka muqdishaawiyiinta ka codsanayaa maadaama annaga aan waajibkana saarna aan ka soo baxayna dadaalayno culayska qaadayno ayaguna inay dhinaca amniga nagala shaqeeyaan sidoo kale ay nagala shaqeeyaan la ilaalinta sharciga waddooyinka oo ay taraafikada iyo hay-adaha amniga sidoo kale ixtiraamaan haddii ay noqon lahayd dadka waxbaaraya haddii ay noqon lahayd dadka weydiinaya oo nidaamka shuruucda ah marka dadkanas intaasaan ugu baaqayaa sidoo kale dadka labada degmo hadday intaas saaran degmada waaberi iyo hodan waxaan leeyahay waa kaalin weynna ka qaadataan bilicda waddadan la furay si ay ugu soo noqon lahayd dib mar labaad waddada waa dhisan tahay laakiin qayb yaraa dhiman qaybtaas yarna shirkaddii marka hore dhistay waan la hadalna inta inta la furin ka hor ayaduna waxay ballan qaaday inta dhiman inay dhammaystirayso oo hadda waa aragnaa waddada intay hadda ku eg tahay iyo ilaa marka almar intay ka soo gaaraysa marka taasna waa la dhammaystiri doonaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaa ilaahay mahaddiis ah oo aan ku faraxsannahay in saaka waddadii shaqaalaha aan dib u furnay muddo sanooyin badan kadib oo dadkana culayska aan ka qaadnay shacaba waxaan leenahay annaga waajibkeena waa ka soo baxaynaa idinkana waajibka idin saarnaa oo shuruucda in la ala inaa ka soo baxdaan